si kooban haddaynu u dulmarno waa tuma aamina cilmi fariid aad baad u mahadsantahay khadarow aamina cilmi fariid baa la yidhaahdaa dadku fariid naanays bay moodaan qaar baa xataa waxay ii qoreen aamina fariido markaa magacaygu waa aamina cilmi fariid ku kortay ku dhalan gaadhay gobolka togdheer ku dhalan gaadhay markaan leeyahay laba jir baan hamarka leegiye mise saddex jir waxaan kaasa burcanan kusoo dhamaystay waxbarashadayda hoose dhexe sare berberan shaqo ka bilaabay somali airlines xamar baan tegey oon waxbarasho sare ka bilaabay academic sidii baa lagu qaxay waxbarashadayda waxaan kusoo dhamaystay academica new zealand
haddaynu usoo gudubno golaha wakiilada laba kun iyo koob iyo labaatan baad u tartantay nasiib kumaad soo bixin hablihii codka aan ku guulaysanin labaiyi sideed ka xildhibaanaan la dhaariyay ka mid noqonin baad noqotay hadda ayaa carafkaagi ay noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada haddii aad shalay iyo maanta eegtid golaha wasiirada shalay ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda somalilan maantana waaxda kale ee sharci dejinta haddaad in yar dadka u sawirtid maxaad dareemaysaa horta allaha weyna waaxidka ayaa mahad leh waxaan aada u jeclay heesta ay qaado maandeeqee la yidhaahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawadi maayo qaybtii iyo bahay way ii qornayd inaan sarkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahayba iskaloo xukuma waxaanse aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hamigaygu taargeedkayguna ahaa haddii aan dareenkayga kuu sheego dareenkayga waxaan u arkaa un anigu waxaan xaq ulahaayoon helay waxaan xaq ulahaayoon helay because dadaalkan la imi baan ogaa effortkan ku bixiyey baan ogaa anuuna detail isu sii gelaynin effortkan ku bixiyey ama awooddan ku bixiyey codka intaa maxay ahaytoy cod isiisay baan garanayaa inta ii dadaashay baan garanayaa inta maxay ahayto ii garab istaagtay baan garanayaa marka waxaan u haystaa un anigu runtii waxaan xaq ulahaayoon helay waxaan aada ugu mahadnaqayaa intii codka i siisay intii i garab istaagtay intii maxayto i sabort garaysay intii dhaqaale igu caawisay noloshaydana qayb baad kaga tihiin hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah haddaanay kaba badnaynba qayb marka la yidhaho boqol kiiba lixdan ama toddobaatan ku dhow waa haweenka somalilan ayaad matalaadii ugu horeysay golaha hadda ku matashaa maxay uga dhigan tahay haweenka somalilan matalaadaasi wallaahi haweenka somalilan yani horta waxaan meesha u tegaya waa haweenka somalilan waxaan ku matalayaana waa haweenka somalilan haweenka somalilanna haddii aan dareenkooda kuu sharxo adigoo ama twitterkayga gala ama massagerkayga arka ama whatsappkayga arka ama telefoonkayga caadigaaba arka iyaad garan lahay hambaliyo iyo bogaadin isdaba jooga baa kasoo dhacaysa aadna way ugu faraxsan yihiin runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tegi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada siiba haweenka marka farxad bay u tahay haweenka reer somalilan inay gabadi ku matasho baarlamaanka dee awal mabaanan haysan marka inay gabadi ku matasho weliba ay ka go-an tahay inay haweenka u dagaalanto koob iyo siddeetan nin baa kaa horeeya xildhibaan aamina cilmi fariid golaha wakiilaad ku socoto qof baad noqonaysaa dhalinyaraha u badnaadaan maxaad is leedahay waad la jaan qaadi karaysaana waa xuquuqaadkii kala duwanaaya haweenka ee halkaasi u baahnay tilidooda waa golahaasi wuu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa markaa saa u eegtid badnaashaa koob iyo sideetan sidee buu yahay jawigaagu koob iyo sideetanka some of them ay in ka mida ay tahay dhalinyaro de anigu hooyaanahay waxaa ii ixtiraamayaa sidii hooyanimo inta kalena ama isku da-da nahay ama maxay taoy isku aragtida nahay ee iyaguna dadka waaweynina waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go-an tahay waana baarlamaankii keliya ahaan anigu markaan eegay is idhi haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay wax badanna waanu qaban doonaa haddii ilaahay oo ay ugu horeyso kootada haweenka in haweenka la siiyo kooto maadaama aan codkii la siinaynin haweenka raggii la siinayo haweenku waa inay kooto helaan bulshada laga tirada badanya waa inay kooto heshaa dhalinyaraduna hooyooyinku inay soo baxaan waxba kama qabaan odayaasha iyo maxay ahayto da-da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qabaan waqoladii anigu aan isiri way ugu falagsibulsantahay marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego oo baarlamaanka maanta jooga baarlamaankii hore qolooyinanu kaftami jirnay waanu shaqaysanay shaqaysta bayna odhan jirnay
waxaa la yidhaha haweenku hadday colaad u qaataan ama colaaday bilaaba Durbaan.
ama door ka qaataan door weyn bay ka qaadan karaan oo colaad oo halis bay gaadhsiin karaan hadday ta ka soo horjeeda nabadda dhismaheeda qaataanna yacni meel aan raggu gaadhsiin karin bay nabadda iyo dhismaheeda gaadhsiin karaan ma is leedahay xilligii waxaa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay een, matalaadda dhabtay xagga nabadda ee mujtamaca somalilan ama soomaalidaba ay door ku yeelan lahaayeen haweenku horta dhibaata meesha taagan waa tay een, dhaqan bayna xukumaan dhaqanka ina xukumaano olways dumarka xagga dambe u marin jiray Een, waynu ilbaxnay qor baynu tagnay waxbaynu baranay jaamacadaynu furanay yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto waananu ka qayb qaadan jirnay iminkana waanu ka qayb qaadanayna mar walba